dowlad goboleedka puntland ayaa maanta hogaamisay in muqdisho dib loogu celiya markab sidee toban kun oo tan oo gargaar oo ay soo dirta hay-adda bisha cas ee dalka turkiga laga leeyahay puntland ayaa sheegtay in gargaarka oo laga soo raray magaalada muqdisho oo aan lagu hagaajin maamulkooda uuna yahay gargaar siyaasadaysan oo dowladda dhexe federaaliga ay ku kala qaybinayso dadka reer puntland gargaarka saaran markabkan waa bariis iyo daqiiq ayaa loo waday degmooyinka goldogob qandalac iyo taleex waxaana lagu soo hagaajiyay ganacsada jooga boosaaso oo lagu magacaaba caadan maxamed cabdalla oo v oda u sheegay in isaga uu qandaraas ku qaatay inuu markabkan keeno boosaaso islamarkaana ka dejiyo gargaarka haddaba warbixin ka hadlaysa go-aanka uu maamul goboleedka puntland dib ugu celiya markabkan waxaa garowa nooga soo diray waryaha v oda nuux muuse birjeeb wasiirka warfaafinta axmed sheekh jaamac oo la hadlaya saxaafadda isagoo ay weheliyaan xubno ka tirsan golaha wasiirada oo ah guddi loo saaray inay go-aan ka soo gaaraan xaaladda markabkan raashinka wada ayaa ka warbixiyey aragtida puntland ee markabkaas iyo raashinka saaran waxaa dekeda boosaaso ag taagan markab sida raashin yar oo laga soo diray muqdisho laguna soo hagaajiyey degmooyin gaar ah oo ka tirsan dowladda puntland kaasoo aan dowladda u xiriira lagala soo samayn dowladduna aanay waxba ka ogeyn oo iyaduna u xidhiira aanay kala samayn muqdisho soo diridda raashinkaas degmooyinka gaarka ah loo soo diray iyadoo laga dhigayo in muqdisho laga xukumo puntland baalmaridda dowladda federaalku ay baalmartay maamulka dowladda puntland waxaa muuqata fara waxay u muuqataa faragelin iyo xadgudubyada sii kordhaya ee ay dowladda federaal ku hayso dalka iyo dowladda puntland axmed sheekh jaamac ayaa xaaladda markabkaas iyo raashiinka saaranba ku tilmaamay mid siyaasadeysan islamarkaana lagu faragelinayo puntland waxaa kale oo soo baxday inuu yahay raashinku mid siyaasadaysan oo loogu talagalay in lagu waxyeeleeyo maamulka iyo midnimada shacabka puntland laguna kala qaybiyo kana turjumaysa siyaasadda jahawareersan ee dowladda federaalka ayna ku hayso dowladda federaalku una dhaqmayso sidii inay hoos yimaadaan oo ay maamusho tuulooyinka iyo magaalooyinka iyo degmooyinka puntland oo ay iyadu sidaas oo kale iska dhigayso iskuna sawirayso inay iyadu maamusho tuulooyinka degmooyinka iyo dhul ka tirsan dowladda puntland puntland ayaa sheegtay inaysan wax deeq ah u weydiisan dowladda turkiga islamarkaana aysan jirin wax xiriir ah oo ay kala soo sameysay raashiinkan soo gaaray duleedka boosaaso dowladda turkiga dhanka maamulka puntland sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha cabdulaahi axmed jaamac elkajiir wixii deeq la bixiyo soomaaliya baa loo sameeyey si sidan loo qaybiyo ayaa ku haboon laakiin in la yihahdo kow iyo laba iyo saddex degmo iyadoo afartii milyooda degmo ay qatan yihiin waxaa ku fasiri karaa waxaweye isku dal iyo iska horkeenid ee dadka puntland ayaa sheegtay in raashinkan ay go-aamiyeen in dib loogu celiyo magaalada muqdisho oo markii hore uu ka yimid daraasad iyo warbixino ay heleen kadib guddigu waxay go-aamiyeen in raashinkaas dib loogu celiyo meeshii laga soo diray loo celiyo ciddii soo dirtay si bulshada puntland uga badbaado dhibaato la dhex dhigo iyo cadaawad dhexdooda lagu beero oo raashinkaas sabab looga dhigto raashinkaa yar ee sandareerada ah oo amnigooda wax loogu dhimo markabka raashinka wada oo maalmihii ugu dambeysay taagnaa duleedka dekeda boosaaso ayaa ah mid si weyn looga hadalhayay deegaanada puntland kuna soo toosay xilli puntland ay sheegtay in xiriirkii ay la lahayd federaalka ay jartay nuux muuse birjeeb v o a garoowe
dhinaca kalena jenaraal cadde muuse xirsi madaxweynihii hore ee puntland ayaa cambaareeyey go-aanka maamulku uu dib muqdisho ugu celiyey markabkaas sida gargaarka laga soo diray dalka turkiga jenaraal cadde muuse wuxuu sheegay in go-aankaasi lagu celiyey markabka uu yahay go-aan la siyaasadeeyey isagoo sheegay in abaar ay ka jiraan puntland loona baahan yahay in mucaawanadaasi loo qeybiyo dadka puntland jenaraal cadde muuse ayaa isagoo qardho ku sugan waxaa khadka taleefonka ku waraystay waryaheena maxamuud mascadde wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal sida uu arko go-aanka markabka lagu celiyey waxaan u arkaa si aan la qaadan karin oo xun baan u arkaa maxaa jira anigu waa maqlay inay arrin markabkaasu yimi oo intaas uu sido saddex magaalana lagu soo qoray anigu waxaan u malaynaya dawladdu inay la wareegayso ay qaybinayso waxbaba aanma malaynayn inay siyaasad iyo wax laga dhigayo waxaan qabaa dadku waa u baahnaa waana runtii waxa weeye go-aan aan lagu salayn danta shicbiga in laga loo sameeyo waxay rabto waa garta mudane cadda muuse laakiin maamulka puntland waxay ku doodayaan in gargaarka aan iyaga lagu soo hagaajin oo mar haddii muqdisho ka yimid ay dowladda dhexe markaa ku doonayso inay ku kala qaybiso dadka puntland marka adiga maxay kula muuqataa wallaahi male umalayn maayo inay ku kala qaybin karto wax badan baa la sugayo dowladda federaalka inay la shaqayso mucaawanooyinka iyo xuquuqda ay helayso inay dadka wax ka siiso haddii ay keentay maalin markay dawladdu ka soo degtay furdada dawladdu inay qaabato qabsato oo tiraahdo loo qaybiyo dadka degaanka degmada yaan laga dhigin laakiin intii ay u ba dawladdu u aragto inay baahan tahay in loo qaybiyo ayaan qabaa
waa tahay marka maxaad is leedahay way tahay sababta loogu diiday saddexdaa magaalo mucaawanadii gaari lahayd in la gaarsiiyo maxaad u malaynaysaa dowladda puntland arrintaa inay hor joogsatay oo magaalooyinkan gaara oo laga urinaya saddexda magaalo waa magaalooyin ka mid ah degaanka puntland taleex oo hadda weli ku jiro maayne inta kale waa waddan ka mid a dawladdaana xakunta dawladdu waxay ka urinaysay wixii loo sameeyey anigu maba garan karo macaawino waa la baahan yahay abaaraa jira dhulkii dhibaataa jirta anigu uma jeedo wax siyaasad iyo laga dhigo distareetal kastaba waa la wada degan yahay hal qabiil ama reer ama guri keliya ma jiro tuulooyinkaa lagu sheegayo labadaa qandali iyo iskuusho waa waaweyn yihiin laakiin tuulooyin yar yaraa jira laba laba kiisho sokor iyo bura haddii la geeyo anigu khayr baan u arkay wanaag wey waa tahay laakiin waxaad tiri aniga hadday tayda tahay ama maamulka anigu haddaan hayo raashinka waan qaadan lahaa laakiin master cadde muuse adigoo madaxweyne ah oo deegaanka maamulaya wax adiga aan lagula socodsiinin maamulkaagu aanu ka warhaynin waxay yihiin aadan ogeyn maad iska qaadan lahayd waxaan fiirinayaa wax la arka waxaa iga weyn danta dadka baahida jirta iyo dhibaatada jirka igala weyn waxaana qabaa waxaas la siiyey waa wax ay xaq u leedahay u leedahay puntland soo dirtay dowladda federaalka maxaa jira mucaawano banaanka timi weye madaxweyne farole waxa uu dhowr bilood ka hor ee dhaliilay gargaarka iyo mashaariicda turkiga uu leeyahay waxa uuna sheegay in xamar lagu koobay oo keliya hadda waatanoo macaawino ayaa loo soo diray oo deegaankii macaawino ayaa lasoo gaarsiiyey waatan oo maamulkiina ay celinayaan adiga maxaad ku macnayn lahayd marka waxaan leeyahay dowladda turkiga runtii waa dhaliilaynaa waa jirtaa nin kastoo puntlandna waa dhaliilayaa marar badan bay noo yimaadeen waana run oo waxay ku kooban yihiin keliya xamar bay ku koobeen wixii dowladda kurtigu taas nin kastoo puntland jooga waa garanayaa laakiin haddiiba ilaahay nooga keenay oo wixii la keenay anigu waa qaadan lahaa maxaa jira waa loo baahan yahay aan ogahay in loo baahan yahay
genaraal cadde muuse xirsi madaxweynihii hore ee puntland oo isagoo qardho jooga khadka taleefonka ugu warramayay waryaheenna maxamuud mascade